waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali
wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa mar kale waxay war ka soo saartay caabuqa covid sagaal iyo toban oo dhaliya xanuunka coronavirus kadib markii baaritaan la sameeyey wasaaradda caafimaadka ayaa shaacisay in shan iyo lixdan xaaladood oo cusub oo ku aadan cudurka coronavirus iminka laga helay guud ahaanba dalka oo ay ku jirto gobolka banaadir iyo maamul goboleedyada dalka marka laga soo tago maamulka galmudug wasiiradda wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya doctoraysa fawsiyo abikar nuur oo saxaafadda la hadashay ayaa waxay sheegtay in xaaladihii ugu dambeeyey ee cudurka coronavirus guud ahaanba dalka tiradu ay tahay shan iyo lixdan ruux dhanka koonfur galbeed oo ugu badan laga helay afar iyo labaatan ruux halka afar iyo toban laga helay maamulka somalilan saddex iyo toban gobolka banaadir halka puntland saddex iyo toban iyana laga helay maamulka jubbaland ayaa hal xaaladood laga soo calaamadeeyey sida wasiiraddu ay sheegtay waxaa soo kordhay afarlabaatankii saaca ugu dambeeyey lixdan iyo shan xaaladood waxaa rag ah afartan iyo kow waxaa haween ah labaatan iyo afar nambarkaas lixdan iyo shanta koonfur galbeed waxaa joogta oo laga hela labaatan iyo afar qofood somalilan afar iyo toban qofood banaadir saddex iyo toban qof puntland saddex iyo toban qof jubbaland hal qof dadka laga helay da-dooda waxay u dhexaysaa labaatan sano iyo ka yar waa saddex iyo toban labaatan ilaa iyo soddon iyo sagaal waa konton boqolkiiba afartan ilaa iyo konton iyo sagaalna waa kow iyo labaatan qof lixdan sano iyo ka weyna waa lix iyo toban qof tirada guud ee xaaladaha covid nneteen waddanka laga helay waxay gaaraysaa kun laba boqol iyo siddeetan iyo afar waxaa u geeriyooday afarlabaatankii saaca ugu dambeeyey hal qof ilaaha u naxariista wuxuuna ku geeriyooday magaalada baraawe shabeellada hoose tirada guud ee dhismaee dhimashada waxay gaaraysaa konton iyo saddex waxaa ka bogsaday shan qofood tirada guud ee bogsiga inta bogsatay waxay noqonaysaa boqol soddon iyo shan wasiiradda wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya ayaa mar kale ku celisay baaqiidii ahaa in dhallinyarada soomaaliyeed ay digtoonaadaan maadaama ay tidhi daada iminka la helayo ay ugu badan tahay dhallinyarada soomaaliyeed taasina ay tahay mid nasiib daro ah oo dhallinyaradu ay waajib ku tahay in ay isxakameeyaan oo ay raacaan talooyinka la soo jeediyey ee ka hortaga cudurkani covid sagaal iyo toban nambarka ugu badan oo laga helo waa dhallinyarada dhallinyarada waa run waa adkaysi badan tahay laakiin dhallinyarada haddii xataa ay caafimaad qabto oo ilaahay si cudurka korkooda uu ka soo bixin waxay awood u leeyihiin inay u gudbiyaan dadkii dhalay dadkii la dhashay dadkii ay saaxiibada ahaayeen iyo dad kale oo u nugol cudurka oo familkooda ama saaxiibadooda marka la leeyahay adigana is ilaali dadka aad jeceshaha iyo bulshadana ka ilaali micnaheeda waa saas in lagu dadaalo nadaafadda si looga hortago cudurkan gacmaha dhaqashada la badiyo mar kasta oo la dhaqanayo ugu yaraan labaatan second iyo ka badan saabuun lagu dhaqo ama sanitizer wax un kaa dhaqo jermiska in marka aad bannaanka u baxayso maadaama meelo ciriiri aad mararka qaarkood mari kartaan basaska la raacaa ciriiri uu yahay in maaragta afka la xirto oo maaska la qaato isku dayeynaa intaan karaankeenna ah in la sameeyo oo dadka loo qaybiyo bulshada soomaalida waa wada nooshahay waa dad ismaxabeeya salaanta aad u badiya waxyaalahaasoo dhan in laga taxadiro waa waqti laga gudbi doono insha allah ilaahay hana dhaafiyo dhibkiisa laakiin dhallinyarada siiba dhallinyarada waxaa saaran waajib weyn inay ka wacyigeliso dadka ay u sheegto khatarta iyo inay iyaga iska ilaaliso dhinaca kale la taliyaha sare ee wasaaradda caafimaadka doctor maxamed maxamuud cali fuje ayaa ka hadlay kufaafidda uu caabuqani ku sii baahay gobollada dalka waxa uu sheegay doctor fuje in weli dhallinyarada soomaaliyeed ay yihiin kuwa ugu badan ee uu haleelayo caabuqani coronavirus ayna waajib ku tahay in fariimaha caafimaad ay dhegaystaan islamarkaana looga baahan yahay in taxadar fara badan ay sameeyaan si naftooda iyo qoyskooda iyo bulshada soomaaliyeed ay uga badbaadiyaan xanuunkani waxa uu sidoo kale dhallinyarada ku baraarujiyey in ay si dhab ah u hirgeliyaan ficilada looga hortegayo caabuqani covid sagaal iyo toban iyada oo si joogtaa gacmaha loo dhaqanayo af xidhkana loo xidhanayo iyo in kala fogaanshaha la dhowro adaa lagaa raba inaad furtid adduunka adaa lagaa raba adduunka inaad u hiilisid weliba qarankaaga iyo dowladdaada maanta taagta daran leh oo oo dhaqaalaheedu siaas yaha oo soddon sano ku soo jirtay dagaal oo dhibaato badan la kulantay waxa adaa lagaa rabaa inaad kii dhisaaya aad noqotid oo see ku dhisaysaa waxaa ku dhisaysaa dhibaatada jirta ayaad ka daynaysaa haddaad dhibaatada ka daysid iyaduna waa yaraanaysaa maahan in aadu ku leeyahay adaa dhibka ku wada waa cudurka waxaan covid nteen haddaan dhallinyaradu iyadu istaajin wax istaajin kara male dhallinyarada marka maaskarada qaata gacmaha iska dhaqa qof walba hadduu mas-uuliyaddiisa qaado midka kalena ku dhici maayo adna kugu dhici maayo waxaa la rabaa marka inaad qofka aad ka durugtidaa lagaa rabaa masaajid haddaad ku tukanaysid kala durka salligaaga geyso musallahaaga geyso gacmahaa sor gurigaaga kusoo weysayso dadaal noocaasaa la yska rabaa waxaa lagaa rabaa oo kale waad og tahay maantay shaqala-aan baa dhacday maxaa jira dhaqaalihii hoos u dhacayaa dhallinyar haddaad aadu waddanka furin cid kaloo furi karaysa male maxaad ku furaysaa waa inaad cudurka faafintiisa ka qayb geshid inaa xakamaysid waa inaanu meeshaana maanta soo istaagayo dhallinyara timaadoo ka hadasho waa inaad funaanadaha ku soo qoratid isbadbaadi badbaadi waalidka badbaadi qarankaaga waxa uu xusay ugu dambayntii in baahi weyn loo qabo sidii wax looga bedeli lahaa dhaqanka dadka ee ku aadan cudurkani covid sagaal iyo toban si looga hortago cudurka inuu kusii faafo guud ahaanba dadka soomaaliyeed cabdiraxfiid cabdisamad idaacadda s b s muqdisho
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho